Ciidamada qaybta anshaxa iyo maamulka gobolka banaadir ayaa magaalada muqdisho ku qabtay dad ku isticmaalaya xashiishka iyo khamriga kuna iibiya xaafadaha magaalada muqdisho waxyaabaha lasoo qabtay ayaa waxaa ka mid ah xashiishka calaqa iyo khamriga kuwaasoo khatar ku ah mustaqbalka dhalinyarada soomaaliyeed afhayeenka maamulka gobolka banaadir saalax xasan cumar ayaa ka warbixiyey maanduuriyaha ay qabteen waxaan joognaa saldhigga degmada yaakshiid waxaa sidaa u jeedaanba halkan ku sugan rag iyo ka ganacsanayay waxyaabaha maanka dooriya iyadoo ciidamada amniga laamahooda kala gedisan howlgal ay sameeyeen ayna ka sameeyeen waaxda juungal ee degmada yaakshiid kadib markii ay warbixin ka heleen shacabka degan ee deegaankaasi ay ku guulaysteen inay halkaasi ka soo qabtaan maandooriyahan halkan yaalla oo ka kooban ilaa iyo siddeed jawaano oo xashiish ah iyo dadkii iyagu ka ganacsanayay waxaan u mahad celinaynaa shacabka oo iskaashi buuxa ee la sameeyey laamaha amniga qaybahooda kala gedisan iyo laamaha amniga siday ugu howlgaleen ayna ugu jawaabeen baaqa guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho ee ku aadan in lala dagaalo waxyaabaha maanka dooriya sidoo kale waxaan u digaynaa dadka iyagu leh ee guryaha ee lagu iibiyo ama lagu qariyo waxyaabaha maanka dooriya iyadoona dhowaan maamulka gobolka banaadir oo abaamiir ka soo saari doono waxaa laga yeeli doono guryahaasi lagu keediya ama lagu gado waxyaabaha maanka dooriya waxaa lagu digayaa dadka iyagu goobaha ganacsiga leh inay sidoo kale ku iibiyaan waxyaabaha maanka dooriya sidaad la socotaan guddoomiyaha gobolka banaadir waxa uu magacaabay ciidan ka howlgala la dagaalanka waxyaabaha maanka dooriya howlgalladii ugu dambeeyey waxaa lagu soo qabtay dukaamo waxyaabahaasi lagu iibinaya maamulka gobolka banaadir ayaa dadaal ugu jira sidii loo ciribtiri lahaa maandooriyaha iyo goobaha lagu iibiyo iyadoo ciddii lagu arka ay mari doonto cinqaab adag